warbixin sannadeed ay soo saarta wasaaradda arrimaha amniga ee dalka kanada kuna aadan falalka argagixisada ayaa dhalisay muran badan kadib markii dadka aaminsan diimaha qaar ay tilmaameen inay ereyada qaar ee la isticmaalay ee tahay kuwo ayaga ku lidi ah haddaba wariyaha v o eda ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray warbixinta sanadlaha ah ee la xiriirta arrimaha xagjirka ayaa lagu xusay suniyiinta xagjirka ah shiicada xagjirka ah siiqa xagjirka ah iyo cunsuriyiinta garabka midig ee xagjirka ah balse waxaa si aada ugu carooday warbixinta dadka siiqa ah dadka siiqa ah waa dad ka soo jeeda dalka hindiya oo madaxa ku daboosha maro sida camaamada oo kale ah waxaana ka mid yihiin dadka kanada soo galay toddobaatemeeyadii muslimiinta ayaa ka mid a dadka in badan dhibsanayay in falalka ay geystaan shakhsiyaadka muslimiinta ah iyaga lala xiriiriyo iyadoo la isticmaalayo muslim sunni ama shiici ah oo xagjira carada ka dhalatay warbixinta ayaa sababtay in wasiirka badbaadada dadweynaha ee dalkan kanada ralph godel uu ka hadlo isagoo sheegay in saraakiisha wasaaradiisu uu faray in laga shaqeeyo erey bixin dhaba oo ku aadan dadka geysta falalka la xiriira argagixisada xagjirka iyo dhibaatooyinka kale ereyadaas oo aanan wax u dhibayn dadka kale ee diimaha kala duwan haysta weeraro ay shakhsiyaad geysteen ayaa ka dhacay kanada oo ugu dambeeyey mid dhacay bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii kaasoo uu geystay nin asal ahaan kasoo jeeda soomaali haddaba dadka soomaalida ah ee ku nool kanada sidee bay u arkaan warbixintan iyo in laga saaro isticmaalka magacyada sida sunniyiinta xagjirka ah waa kan marka hore faarax aw cusmaan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada ottawa kana mid a dadka muslimiinta ah in muddo ah ka dagaalamayay isticmaalka ereyada ka dhankaa dadka muslimiinta ah dadkii diimahaas ee aaminsan lama ku abtisada aad iyo aad bay u dhibsadeen arrintaasna waxay keenaysaa laba arrimood kow dowladdii canada oo dadkii ay ku kacaan diimahaas aaminsanaa oo ka hor yimaadaan arrintaan oo cadow badan ay u samayso labo annagii oo caqabad dadkii muslimiinta ahaa waddankan joogay ama dadka siikh wuxuu doonaa noqday caqabad ku noqoto arrintan siikha hadday bilaabeen waa arrintaas sababto hadda magacooda lagu soo daray laakiin muslimiinta muddo aada u dheer oo koo iyo toban sano ama labaatan sano ku dhow ilaa waagii nine iyo leben muslimiinta si gaara fookanna u saarnaa riboort hadda ka hor waxaa jira la soo saaray oo dowladdii hore wasiir ka mid ah kala kulanay annagoo ah muslimiinta gaar ahaan soomaalida weliba anaa shirkaas facilitate gareeyey oo arrange gareeyey in wasiirku la kulmo imaamada soomaalida si cad bay waxay ugu sheegeen riboortka waaga waxaa ku qornaa taleedka ugu weyn oo canada haysta waa sunniga muslimka ah waagaa shiici siikh laguma darin muslimiinta in muddaha ayay dhibsanayeen in falalka ay geysanayaan shakhsiyaadka laga dhigo mid quseeya dhammaan muslimiinta amaba ay raalli ka yihiin ayaan yuusuf waxaay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada waxay aaminsan tahay in marka qof muslima uu dhib geysto ay dareemaan culays kaga imaan kara dadka nacayb muslimiinta qofku markuu dhibaatada geysto ma ahayn ummadoo dhan laisku cambaareeyo oo la wada xumeeyo oo ummadoo dhan magac xun laga soo wada qaado way fiican tahay qofkii isla markaas dhibaatada geystay in isaga keligiis la eedeeyo markastoo muslim qof dhibaato geysto oo qof xun oo annaga naga midoo dhibaato geystana annaga dhan ayaa nala cambaareeya gaar ahaan dadka aad iyo aad ugu dhibootaado waa haweenka sababtoo ah waana loo jeedaa inaan xijaab saaranahay oo xijaab xiranahay haddaba muslimiinta iyo dadka aaminsan diimaha kale maxay uga dhigan tahay in la joojiyey isticmaalka ereyada markaasi iyaga si toosa u taabanaya faarax aw cusmaan wuxuu rumaysan yahay in wax weyn ay midaasi uga dhigan tahay muslimiinta waxay uga dhigan tahay horta waxa weeyaan muslim dhib u geystay diinta ma aha islaam dhib u geystana maaha waa kooxo xagjir ah oo farakutirif ah oo muslim iyo gaal ciday u aadkayaanayan aysan jirin markii marka muslim la yidhaahdo ishugaasi waxa weye ishu diin bay noqonaysaa ishu ummad dhan magaceeda in la damage garay noqonaysaa wixii ay doonayaan kuwii xagjirka ahaa in loo fuliyay bay noqonaysaa oo muslimiintii dhibaato ay usoo jiidaan marka taa dowladda canada waa dowlad xilkas ah waana nagala dooday wayna garuusatay waxaana ka rajaynanaa magacyada ina ka saabto kana waantoodo markii koowaadna maaha una malayn maayo marka ugu dambaysa inay noqonaysa laakiin waa caqabaa dadka policy makerska ah ama dadka siyaasada dejiya ama dadka qoryaha sirdoonku baa riboortadan diyaar gareeyey laakiin dowladda xil baa ka saaran maadaama ay dadkoo dhan mas-uulka la doortay inay waxyaabaha ummad gaar u taabanaya ka waantoodo in muddaha ayaa warbixinada la xiriira xagjirka ay soo saarto dowladda loo adeegsanayay erayo taaban kara dadka muslimiinta ah sida muslim xagjira laakiin isticmaalka ereyga ah siiqa xagjira oo markii ugu horreysay loo isticmaalay warbixinta ayaa u muuqata mid meesha ka saaraysa dhammaan adeegsiga ereyada wax u dhimi kara dadka haysta diimaha kala duwan xuseen nur xaaji v o a toronto